shirka de wuxuu ku saabsanaa waa shir aad qiimo weyn u lahaa buu ahaa oo ku saabsan koobca dhaqaalaha adduunka oo dowladaha horaha u maray iyo dowladaha dhexdhexaadka iyo dowladaha xagga dhaqaalahooda aada u hooseeyaba kasoo wada qaybqaateen soomaaliya waxay ahayd dowladaha afrikaanka ah oo aada u kooban oo lagu casimay oo ra-iisul wasaaraha iyo delegationkiisa halkaas ay ka qayb qaateen waayahay marka shirkaasi soomaaliya muxuu muhiimada u lahaa soomaaliya shirka aada iyo aad buu muhiimad u lahaa maxaa yeelay midda ugu horeysa horta soomaaliya inay soo noqotay oo adduunka saaxadeeda ay kusoo noqotay baa halkaa aanu ku cadaynay waxaa halkaa ka muuqda in dadkii ay aada ay noo xiisaynahayeen oo mar walba ee iyaguna weydiisanahayn inayna arkaan madaxda dowlado badan runtiina waxaa kaloo meeshaan aada xoog uga muujinay inaanu anagu aanu u imaan shirka inaan gacanta hoorsano barino dadka ee aan u nimid in dalka iyaga la maalgashado oo halkaa kobaca dhaqaalaha iyaga uu kasoo baxo waayahay sidaad sheegtay shirka waxaa u matalayay soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali kheyre muxuu shirka ka sheegay marka mister kheyre mudane xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha soomaaliya runtii hawl aad u weyn oo u u nidaamsan oo u baaxad weyn buu halkan ka qabta isagiiyo delegationka oo dhan oo la socday wasiiraa la socday waxaa la socday xildhibaano waxaa la socday ganacsato safaaradii iyo saraakiil sare oo dowladda kamid abaa kamid ahaa wafuudiisa halkaa runtii aad baa hawsh loo qabtay aad baanu muxuu ahay ra-iisul wasaaruhu waxaaba jirayba weliba shir gooniyaho soomaaliya loogu talagalay oo la wareysanahayo bal soomaaliya maxaan u qaban karnaa ra-iisul wasaaruhu halkaa wuxuu ka muujiyey soomaaliya inay u baahan tahay inay kobciso dhaqaalaheeda inay shaqo abuurto inay horumar dalka gaarsiiso inay wax walba oo bini aadan uu u baahan yahay inay dowladdu ay gacanta ku qabato ay samayso in baan mushtarka iyo siyaasadda iyo giddi maaragtay hore horumar weyn laga sameeyo waxaa kaloo uu sheegay inuu aada ugu baahan yahay in adduunyadu ay maalgashato wuxuu kaloo u sheegay in adduunyanaha ay ogaadaan in soomaaliya maanta ay u taagan tahay horumarka dalkeeda iyo adduunyada saaxadeeda inay kusoo noqoto inay ka mid noqoto dadka adduunka horumarkiisa wax ka qabta
sidaan la soconno soomaaliya waxaa ka jira duruufo iyo dhibaatooyin xagga amniga ah kuwaasoo caqabad ku noqon kara maalgashi in laga sameeyo ra-iisul wasaaraha arrintaasi ma ka hadlay dabcan waa ka hadlay arrinta amniga arrinta amniga hadda hadda heer bay soo taagnay ra-iisul wasaaruhu wuxuu u sheegay in amnigu uu horumarkiisa u socdo in la wanaajinahayo hadda waxaanu nahay dal shan iyo labaatan sano ka badan kusoo jiray dagaal iyo muxuuha sokeeye waa la fahmi karaa inaysan maalin keliya wax walba aysan ku qabsoomi karin laakiin in horumarkii amniga iyo sidii loo hagaajin lahaa inay socoto lagana gaaro heer wanaagsan ugu dambeyntii soomaaliya maxay shirkaasi kala soo noqotay soomaaliya waxay kala soo noqotay qodobo fiican runtii kow waxyaalaha aan runtii halkaa ra-iisul wasaaraha xooga u hadlo waxay ka mid a in dayntii na lagu lahaa oo naga hortaagan horumarkii dhaqaalaha ee dalkeenna in wax laga qabto taasna runtii si fiican baa la isku afgartay waxaana insha allahu tacaala mar dhow rajaynaynaa intaas ay dhacdo haddii ay hawlihii aan awal ku wada heshiina ay wada dhammaadaan waa mid midda kaleeto in sugaxaa qof walba wuxuu danaynahaya soomaaliya maaragtay inay xiriir la yeeshaan oo la shaqaystaan oo marka halka anagu waxaa kaloo kala soo noqonay in adduunyeynuhu uu soomaaliya usoo jeedo in adduunyeynuhu uu rabo soomaaliya inuu maalgashado waanu og yihiin in muxuu ahay dalkayarku khayraad ilaahay ku manaystay dhan kastaba baddii berigii iyo xoolihii iyo muxuu macdantii giddii marka qof walbaa dadantiisuu fiirsanahayaa waa la ogyahay soomaaliya qaniinimadeeda